بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanoo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mu'asasada azallaaqa oo soo saartay isdaar cusub oo lagu soo bandhigay weerar lagu dilay boqol askari oo ka tirsan maleeshiyaadka xukuumadda burkina faso oo dhacay horaantii bishan shawaal trump oo muddo hakiyey canshuurihii uu saaray qaar ka mid ah waddammada wax soo saarkooda u dhoofiya maraykanka shiinaha iyo midowda yurub oo gugal xaaraya inay samaystaan isbahaysi cusub maleeshiyaadka xuutiyiinta oo dhulka soo dhigay diyaarad ay leeyihiin militariga maraykanka ergeyga bariga dhexe u qaabilsan maraykanka oo gaaray moskow si loo bilaabo wadahadallada lagu soo afmeerayo colaadda yukrain dahabka suudaan loolanka u dhexeeya loobiyada gudaha iyo shirkadaha shisheeye waa warbixin aad ku maqli doontaan barnaamijka oo aan ku eegi doonno siraaca ka socda dalkaasi ee loolanka loogu jiro gurashada khayraadkiisa qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waa hagaag waa maalinimo sabti ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha shawaal sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa faraca ururweynaha alqaacida ee dhulka maqribul islaam oo ka mid ah faracyada ugu awoodda badan mujaahidiinta ka dagaalamaysa jabhaadka kala duwan ee caalamka ayaa sannadadii lasoo dhaafay la soo baxay dardar xooggan oo caragelisay cadowga iyagoo duruus u dhigaya saliibiyiinta iyo murtadiinta jinsiyadaha kala duwan leh ee isku bahaystay la dagaalanka shareecada raxmaanka waddamada burkina faso maali nejer tooga iyo benin iyo kuwo kale ayaa buddig u noqday halganka jihadiga ah ay hoggaanka u hayso jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin oo ka socda waddamada saaxilka iyo saxraha qaaradda allah fadligiina sii bulaalaya dhimbilihiisana uu maalinba gaarayo dhul hor leh kumanaan ka mid ah bulshada ku nool waddamada saaxilka iyo saxraha qaaradda afrika ayaa soo haleelaya kolonyada jihaadka haba ugu badnaadaani kuwa ka dhashay qabaa'ilada dulmidiidka ah ee naftooda iyo meelkooda u huraya garab istaagga shareecada raxmaanka iyo in la difaaco daarta islaamka dhulkana laga hirgeliyo ku dhaqanka shareecada allah iyagoo xambaarsan risaalada islaamka hadafkooduna uu yahay guul ama shahaado ayay isaga kala gudbayaan xuduudaha si ay ula xisaabtamaan cadow kasta oo hortaagan in xukunka allah dhulka laga hirgeliyo la dagaalanka muslimiintana u kaalmaysta saliibiyiinta mid ka mid a duulaanadii ugu cuslaa ee sannadadan ay fuliyaan jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin wuxuu horaantii bishan shawaal uu ka dhacay saldhig militari oo ku yaalla waddanka burkina faso kaasoo dhegta dhiigga loogu daray boqolaal ka mid ah maleeshiyaadka xukuumadda wagadugu mu'asasada azallaaqa ayaa isdaar soconaya muddo ka badan labaatan daqiiqo waxa ay ku soo bandhigtay qaabkii ay u dhacday khaswadaas taasoo xaqiijinaysa riwaayadda mujaahidiinta ay ka soo gudbiyeen furinta dagaalka inkastoo cadowgu isku dayey inuu qariyo khasaaraha soo gaaray isdaarkan oo loogu magacdarayay khaswadii jafaga waa aargud loo sameynayo dadka mustadacafiinta ah waxaa ugu horeyn lagu soo bandhigayaa kelimad uu jeedinayo asheekh abuu maxamuud xafidahullah oo ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarreeya jamaacadda kelimaddan ayaana loogu mahadcelinayaa haliyeyada towxiidka ee khaswadaasi fuliyey intaas kadib qaybaha hore ee muuqaalka waxaa lagu daawan karaa diyaargarowgii ka horreeyey duulaankan barakaysan boqolaal mujaahidiin ah oo garwaxsan hubka noocyadiisa kala duwan iyo gaadiidka dagaalka ee gaashaaman ayaana ka soo muuqanaya iyadoo dardaaranno la siinayo dhanka kalena loo sharaxayo qaabka uu howlgalka u dhacayo waxaana intaasii dheer kelimaad tawciye ah oo ah saadka uusan ka maarmin mujaahid kasta ee u soo baxa waddada alle
أنا الحمد لله سبحانه وتعالى هو هيرين كان جيب دمو كان جت ورا خيس ويا جت تم وأنا حال سوي جت تم طبعا الحمد لله كان سبحانه وتعالى كان كون كنت جئن الحمد لله ودين بني آدم إن نيم دون قوة نيم هاي نيم دون نيم على سيد عماك
الرتبة فساعة الصفر أتت لسحق تلك العصبة هبت رياح صرصر عاتية تزمجر هبت رياح صرصر عاتية تزمجر kadib markii uu soo dhammaaday diyaargarowga iyo qorshihii la dejiye ee dagaalka iyagoo rabbigooda tala saaranaya ayay mujaahidiintu u jehaysanayaan hadafka khaswadan ayaana waxaa daha furaya rag inqimaasiyiin ah oo wata gaadiidka dagaalka kuwaas oo dhowr jiho ka weeraraya saldhigga cadowga وصاح الفارس المسلم سأطفي بقتلكم لهبي وكر عليهم وهجا بشن الموت والعطب ويسفك للأعاد الدم بضرب الهند والقطب وكر عليهم وهجا بشن الموت والعطب ويسفك للأعاد الدم بضرب الهند والقطب وقد عاهد وقد أقسم بأن يحيى الحياة أبي على نهج التقي الأكرم شفيع الخلق خير نبي وقد عاهد وقد أقسم بأن يحيى الحياة أبي على نهج التقي الأكرم شفيع الخلق خير نبي waxyar kadib waxaa iyagana dhanka kala dhaqaaqaya sida muuqaalka lagu daawan karo boqolaal mujaahidiin ah oo jihooyin kala duwan cadowga kaga dhuftay dagaal malxamad ah iyo diriir aan waxba la isku reeban ayayna soo qabanayaan kaamirooyinka mu'asasada azallaaqa oo khaswadani ka duubayay cirka iyo dhulka intaba ويمضي بالجهاد علم بدفع الكفر والطلب يقاتل كل من أجرم من الكفار والذنب ويمضي بالجهاد علم بدفع الكفر والطلب يقاتل كل من أجرم من الكفار والذنب ويقذفها جحيم حمم ويدمر inkastoo maliishaadka xukuumadda ridada burkina faso ee weerarka la kulmayey ay isku dayayeen inay sugnaadaan haddana waxaa garabkooda ka baxay shayddaankii ballanqaadyadiisa beenta ah ku soo howlgeliyey waxayna mar qura isaga firxanayaan saldhigga iyagoo habqan ah sida lagu daawan karo muuqaalka si gaar ah maqaadicda ay dhanka hawada ka duubayeen kaamirmaanada mu'asasada azallaaqa boqolaal mujaahidiin ah ayaa iyagoo takbiirsanaya allaahna uu siiyey guushiisa waxa ay gudaha u gelayaan saldhigga cadowga waxaana la daawan karaa iyagoo dul taagan dhufaysyada waaweyn iyo saadkii cadowga u yiilay xaruntaasi mujaahidiinta ayaa dabqabadsiinaya saldhigga iyo sidoo kale gaadiid gaashaaman waxayna soo daabulanayaan xubkii uu cadowgu ka cararay iyo sidoo kale gaadiid dagaal
فقوموا يا حماة الدين قولوها هو الأكبر فيا قهار يا جبار يا مولاي يا قدر سئل الذل من باب فتنا فيا لبيك يا كفنا ويا أشهى من xilli boqolaal ka tirsan ciidamada mujaahidiinta ee ka halgamaya galbeedka qaaradda afrika ay sidan ula xisaabtamayaan cadowga waxaa dhanka kale iyagana mucaskaraadka ku diyaargaroobaya boqolaal kale oo haya dariiqan si ay u xoojiyaan halganka lagula jiro saliibiyiinta iyo murtadiinta dabadhilifyada u ah وقويهم بالهدى جود القرآن أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني سائر في طريق الحق يا جند الله سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله muuqaal kale oo ay baahisay mu'asasada azalaaqah ayaa lagu soo bandhigayaa mid ka mid ah mucaskaraadka mujaahidiinta ay ku tababaranayaan si gaar ah dhallinyarada soo haleeshay halganka نمضي أماما أبد لا نلين عهدا علينا أسود العرين نمضي أماما أبد لا نلين حتى إذا حان النفير عدنا جنودا نلبي المسير حتى إذا حان النفير عدنا جنودا قويم بالهدى القرآني سائر في طريق الحق يا جند الله سائر كتب عليكم في القتال.
طريق الحق يا جند الله وعسى أن تقلوا سيئا وخير لكم وعسى أن تحبوا سيئا وخير لكم والله يعلم إذن جاني
ولا بد يوما سيرجع الأقصى ليحيا الفداء بطول المدى ولا بد يوما سيرجع الأقصى ليحيا الفداء بطول المدى
جنات لما ربي سكرات سار الشهيد سلام ياجي عند تبجن ربه تصورات فامد قول أوفا هالا الله طوى والنقر جنات ربي النار يقول أوفا كذن طيبوني عند والنار ربه يقول دوما أوفا بكيلا يكلمة لا الله نحيد ما هذا الله سبحانه وتعالى طوى ونعم يدي أوفا ويلقي قول si kasta uu cadowgu isugu dayey in uu dumiyo nuurka islaamka ee ka soo ifbaxay maqribul islaam ayaa allah fadligii uu ku hungoobay dhanka kalena awoodda mujaahidiinta ayaa sii lixadsatay si kastoo xukuumadaha dabarilifyada ah ee ka jira mandiqadda ay u kaalmaysteen murtasaqada iyo saliibiyiinta waxay weli awoodi la'yihiin inay xitaa difaacdaan saldhigyada ay ku sugan yihiin maleeshiyaadkooda sannadkii la soo dhaafa ayay ahayd markii weerar lagu dilay in ka badan konton ka tirsan maleeshiyaadka murtasaqada ruushka uu ka dhacay waqooyiga waddanka maali wixii xilligaasi ka dambeeyey ayayna dowladda ruushka xadiday dhaqdhaqaaqyada ciidankeeda iyagoo ku soo koobtay difaaca xarumaha iyo magaalooyinka ay maamulaan maamulada dabadhilifyada ah sheekh iyaad khaali oo ah amiirka jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa muddo haatan laga joogo laba sano wuxuu socdaal lama filaan ku noqday dowladaha saliibiyiinta reer galbeedka uu ku maray waddamada dhaca saaxilka iyo saxaraha qaaradda afrika isagoo kormeeray jabhaadka dagaalka sidoo kalena kulamo maalmo socday la yeeshay hoggaanka odayaasha dhaqanka qabaa'ilka degaa mandiqadda wixii xilligaasi ka dambeeyeyna waxaa sii lixadsaday awoodda jamaacadda halgankeeda ayaana noqday mid ku socda si xawli ah oo xuduudaha ka tallaabay jiirayna saldhigyada cadowga magaalooyinka iyo goobaha ay dhufaysyada ka dhigteen
عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني سائر في طريق الحق يا جند الله سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi suwaybaad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo aad uga bogataan canaawinta ugu waaweyn ee ay nashriyaan joornaalada ka soo baxa dunida qodobka ugu horreeya ee aan ku eegi doonnana waxa uu noqonayaa trump oo ku dhawaaqay in muddo ah inuu hakiyey dhammaan canshuurihii uu ku soo rogay waddamada wax soo saarkooda u soo dhoofiya maraykanka ilaa marka laga reebo shiinaha mooye sida ay baahiyeen wargeysyo badan oo uu ka mid yahay newsweek madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku dhawaaqay in muddo sagaashan maalmood ah uu hakin ku sameeyey dhammaan canshuuraha uu saaray waddamada wax soo saarkooda u soo dhoofiya maraykanka waxaana middan durbadiiba laga dareemay suuqyada saamiyada caalamka oo ka soo baxay hoosudhacii ballaarnaa iyo jahwareerkii dhaqaale ee ay ku jireen maalmihii lasoo dhaafay dhanka kale waxaa xusid mudan warbixinta jiriiradduna ay sheegaysaa in dowladda shiinaha iyadu aysan qayb ka ahayn dowladaha canshuurtooda hakinta lagu sameeyey muddada sagaashanka maalmood taa beddelkeedna maraykanka ayaa canshuurta badeecadaha shiinaha waxa uuba gaarsiiyey ilaa boqolkiiba boqol labaatan iyo shan taa oo ka dhigan in halkii shay ee qiimihiisa dalka shiinaha looga soo dhoofin jiray boqol dollar uu maanta maraykanka ku imanaya qiimo gaaraya ilaa laba boqol iyo shan iyo labaatan dollar waxaana middan jawaab dabcan u tahay tallaabada shiinuhu uu qaaday ee siddeetan iyo afarta canshuurta gaaraysa ah trump ayaana hadda waxa uu ku soo koobay dagaalkiisa ganacsi keliya shiinaha isagoona dhanka kale si cad u sheegay in badeecadaha kala duwan ee waddamada kale ee caalamka uu ku soo koobay keliya canshuur gaaraysa ilaa boqolkiiba toban si loogu gogol xara ayuu yidhi heshiis ganacsi kaasoo ay la galaan dowladda maraykanka waxaana middan barbilow u noqonaya dabcan sida uu sheegay muddada sagaashanka maalmood ee hakinka lagu sameeyey dhammaan canshuurihii uu horay u soo rogay sida saacadihii lasoo dhaafay uu baahiyey wargeeska new york times dowladda maraykanka ayaa qaaday tallaabadii ugu horreysay ee ay ku gaaraysay gudaha dalka ruushka kaasoo ay wadahadal gaar ah kula yeelanayaan madaxweynaha waddankaas faladimir putin si loo gaaro yoolka trump ee ah in lasoo afmeero colaadda ukrain si ay isugu furfuraan dano badan oo isbarkan waxaa magaalada moscow ee caasimadda dalka ruushka saacadihii lasoo dhaafay gaaray ergeyga bariga dhexe ee maraykanka u qaabilsan isagoona halkaas kula kulmay madaxa xukuumadda moscow faladimir putin si loo ambaqaado ayay warbixintu leedahay dadaalada lagu joojinayo dagaalka yukrain kulan dhex maray labada dhinac kadib ergeyga bariga dhexe ee maraykanka ayaa si toos ah ula xiriiray donald trump isagoona u sheegay in habka ugu fudud ee lagu joojin karo dagaalka ay tahay in ruushka loo ogolaado qaadashada afarta gobol ee uu ka qabsaday yukrain intii uu socday dagaalka kuwaas oo kale ah lohaneska doneske zaborojiya iyo kherson su-aasha ugu badan ee la isweydiinaya ayaana ah reer yurub arrinkan sida ay uga falcelin doonaan haddii xukuumadda moscow uu donald trump u ogolaado milkiyadda afartan gobol weliba si dhammaystiran hardanka maraykanka iyo xuutiyiinta oo halkiisa ka sii socda iyo maleeshiyaadkan oo saacadihii lasoo dhaafay dhulka soo dhigay mid ka mid ah diyaaradaha ugu qaalisan ee maraykanka sida ay wargeysya kala duwan oo ka soo baxa bariga dhexe ay baahinayeen kooxda xuutiyiinta yeman ayaa sii xoojinaya weeraradooda ka dhanka ah diyaaradaha nooca aan duuliyaha lahayn ee maraykanka xilli xukuumadda washington ay isbuucyo ka hor ku dhawaaqday howlgal ay sheegtay in ay ku soo afmeerayso maleeshiyaadkan ay taageerta xukuumadda shiicada ah ee iiraan waxaa lagu waramayaa in kooxdan ay saacadihii lasoo dhaafay dhulka soo dhigeen diyaarad nooceedu uu yahay m q nine oo qiimaheedu uu gaarayay ilaa soddon iyo saddex milyan oo dollar waxaana xusid mudan in tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka socda khaza ay maleeshiyaadka xuutiyiinta yeman dhulka soo dhigeen ilaa siddeed iyo toban diyaaradood oo noocan ah taasoo ka dhigan in maraykanka uu khasaaray adduun lacageed oo gaaraya ilaa shan boqol iyo sagaashan iyo afar milyan oo dollar shiinaha iyo midowda yurub oo bilaabay wadaxaajood ay ku xoojinayaan iskaashigooda ganacsi waa qodob kale oo aan ku milacsan doonno xubinta wargeysyada sida uu baahiyey jornaalka the economist xukuumadda beijing iyo midowda yurub ayaa bilaabay wadaxaajoodyo ay ku xoojinayaan iskaashigooda ganacsi iyagoo ka jawaabaya canshuurta uu soo rogay maraykanka waxaana lagu waramayaa sida jiriiraddu ay tibaaxayso in saacadihii lasoo dhaafay ay aaladda fogaan aragga ku wada hadleen wasiirka ganacsiga shiinaha wangi wintayo iyo madaxa ganacsiga yurub iyo amniga dhaqaalaha ninka lagu magacaabo maros sefcofik waxay jiriiradda the economist ay dhanka kale sheegaysaa in dhinacyadu ay qalinka ku wada duugeen sare u qaadidda isdhaafsigooda ganacsi dhanka kale waxaa xusid mudan in la xaqiijiyey in xubnaha midowda yurub ka tirsan ay booqan doonaan gudaha dalka shiinaha si sare loogu sii qaaday iskaashiga ganacsi loolanka ganacsi ee dunida ayaa muddo kooban gudaheeda isku rogay tan iyo caleemasaarkii donald trump labaatankii janawari sannadkan laba kun shan iyo labaatan shiinihii goonuudaaqa ahaa ayaa yurub ku milmay duulaankuna waxa uu hadda si wadajir ah ugu jihaystay dhanka suuqyada maraykanka guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen dhowr qodob aan iminkana idinku wareejiya walaalkeen suweyb cabdulaahi iyo qaybaha inooga hareeyay barnaamijka caalamulyoum
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحياء أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaag dahabka suudaan loolanka u dhexeeya loobiyada gudaha iyo shirkadaha shisheeye waxaad ku soo dhowaataan warbixin aan ku eegi doonno siraaca ka socda suudaan ee ku aadan khayraadkeeda warbixintan waxaa inoo soo jeedinayaa walaalkeen xaarit cabduqaadir
suudaan waa mid ka mid ah waddamada ugu hodansan afrika waxaana dalkaasi uu leeyahay kheyraadka dhulka uu ka mid yahay dahabka iyadoo laga helo wax ka badan afartan kun oo goobood oo meelaha laga qodo dahabka waxaana ku kala yaalaan saddex iyo toban gobol halka ay ku dhowaad lixdan shirkadood ka howlgalaan qodistooda waxaa gobolka koonfurta kardafaan oo keliya ka shaqeeya shan iyo toban shirkadood goobaha saxaraha ah ee ku yaala waqooyiga suudaanna waxaa loo arkaa inay ka mid yihiin meelaha ugu qaniisan dalka lagana helo dahabka sidoo kale dahabku waxaa laga qotaa goobo badan oo ku firirsan laga bilaabo waqooyiga fog gaar ahaan nawaaxiga magaalada al khurtuum iyo xeebaha bariga ku dhirirsan badda cas agagaaraha silsilada buuraha badda cas ilaa galbeedka fog ee dhanka buurta guweynaad ee deegaanka abdiiniya ee gobolka daarfuur halkaas oo si adah looga helo macdantani bulshada suudaan waxay si weyn ugu tiirsan yihiin dahabka oo uga dhigan isha ugu weyn ay ka helaan lacagaha qalaad kadib markii dalkan uu lumiyey wax ka mid ah dakhligii naftada tan iyo markii koonfurta suudaan ay dalkani ka go'day sanadku markuu ahaa labada kun koob iyo tobanka sidoo kale suudaan waxa ay meesha ka saartay oo ay lumisay siddeetan boqolkiiba lacagihii qalaad ee ay heli jirtay gaar ahaan iyadoo saliidda kasoo saari jirtay konton boqolkiiba dakhliga dowladda oo meesha ka baxay wixii ka dambeeyey kalagoy ku yimid labada suudaan dowladda suudaan waxaa in ka badan siddeetan iyo shan shirkadood rukhso u siisay si ay u baaraan una soo saaraan dahabka taas lagu sheegay inay qayb ka ahayd dadaal lagu doonayo in kor loogu qaado soo saarista macdanta si loo helo ilaa cusub oo dakhli ah iyo lacago qalaad lagu maalgeliyo waxyaabaha dalka loo soo dhoofiyo haddaba goobaha laga qodo dahabka ee suudaan kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah godka hasai ama xasi goobtan waxaa ka mid tahay meelaha laga helo dahabka kuwooda ugu muhiimsan ee ku yaal deegaanada waqooyi bari ee suudaan waxaana loo tixgeliyaa goobta keliya ee shaqaysaa islamarkaana ku taal mandiqadan oo ah meel hodan ku ah macdanta qaaliga ah waxaa markii ugu horreysay la ikhtishaafay misana la sahmiyey sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii wixii markaas ka dambeeyey ilaa labada kun koob iyo tobankii wax soo saarka dahabka laga soo gurbiyey halkaasi waxaa isku geyntiisu ay ahayd laba dhibic saddex milyan oo uqiyo oo dahab ah kuwaasoo laga soo qoday siddeed iyo toban god oo ka furan goobtaasi manjamkan ama goobtan dahabka laga qodo ayaa halka uu dhaco waxa uu konton kilomitir u jeeraa magaalada khurtuum maamulkiisna waxaa loo celiyaa laba shirkadood oo kale ah shirkadda macdanta aryaab taas oo xiso ahaan u haysata lixdan boqolkiiba iyo shirkadda laamaansha resources oo haysata boqolkiiba afartan waxaana le shirkadda nin u dhashay dalka masar oo lagu magacaabo najiib sawers inta la xaqiijiyay keedadka dahabka ee godadkan ku yaal waqooyi bari suudaan waxa ay dhan yihiin afar iyo toban milyan oo tan halka ay jiraan qiyaaso kale oo muujinaya in xajmiga keedadka dahab ee dhulkan uu yahay qiyaastii lix iyo toban dhibc lix milyan oo tan mid ka mid a goobaha muhiimka ah ee macdanta dahabka suudaan waa bolock shan iyo toban ee ku taal deegaan lagu magacaabo qabqaba deegaankan waxa uu ku yaalaa waqooyiga magaalada abuuxamed ee gobolka webiga niilka waana mid ka mid a goobaha ugu weyn ee laga qodo dahabka suudaan gaar ahaan iyadoo loo marayo qodista qaabdhaqameedka oo ay adeegsadaan bulshada ku dhaqan deegaankaasi waxaana ay tahay isha ugu weyn ee dahabka laga qodo deegaanadaasi bishii maarso ee labada kun koiyo labaatankii shirkad mid a qodista dahabka ah oo laga leeyahay dalka morocco ayaa sheegtay inay la wareegtay lixdan iyo shan boqolkiiba saamiga mashruuca lagu ballaarinayo macdanta ee deegaanka qabqaba kadib heshiis ala gashay shirkad shiinaysa oo lagu magacaabo wambaw minin shirkadda marakaanka ayaa waxa ay sheegtay in mashruucan uu ku kacayo qiyaastii laba boqol iyo konton milyan oo dollar iyadoo ay ujeeddadu tahay in la kordhiyo waxsoo saarka sannadlaha ee macdanta islamarkaana la gaarsiiyo ilaa laba boqol kun oo awniso dahab ah tan iyo labada kun iyo sideedii shirkaddan oo kaashanaysa shirkad lagu magacaabo noren mayeng waxay ka wadeen aagga bolog shan iyo toban barnaamijyo baaritaan oo joogto ah kuwaas oo horseeda in la helo keedad dahab oo heerar caalami ah sanadkii labada kun koiyo tobankiina shirkaddu waxay dhistay xarun waxsoosaar oo dhammaystiran oo ay maamusho laan iyada ka tirsan oo loo yaqaan maanub waxaa sidoo kale la hirgeliyey warshad casri ah oo baarista ah islamarkaana ku shaqaysa habraacyo caalami ah taasoo sare u qaaday soo saarista dahabka shirkadda manjem waa mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn afrika ee ka shaqeeya macdanta iyadoo ka howlgasha dalal ay ka mid yihiin jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo etoobiya gabon guinea conakry ivory coast mali iyo sidoo kale gudaha morocco shirkaddan gacanta ku haysa inta badan keedadka dahabka ee suudaan waxaa sidoo kale lagu qiyaasaa aag ay ka shaqayso ee gudaha dalkaasi masaaxo dhan afar iyo toban dhibic afar boqol toddobaatan iyo sagaal kilomitir oo dherer ahaan ku dhowaad saddex boqol oo kilomitir ah waxaana jira goobo badan oo cilmiga dhulka geolojiga uu caddeeyey inuu dahab ku jiro islamarkaana ku yaalaan deegaanadaasi mid ka mid a manaajimta ama goobaha kale laga qodo dahabka waa goobta loo yaqaan jabalu caamir taasoo mar kale soo caanbaxday sababo ku aadan halkay dhacdo iyo xaaladda ka jirta waddanka suudaan awgeeda jabalu caamir waxay dhacdaa deegaanka assariif oo boqol kilomitir waqooyiga uga beegan magaalada alfaashir ee gobolka waqooyiga daarfuur waxaana si sanadlaha halkaasi looga soo saaraa konton tan oo dahab ah taasina waxa ay buurta caamir ka dhigaysaa goobta saddexaad ee ugu weyn dhammaan goobaha dahabka laga soo saaro ee qaaradda afrika sidoo kale mandiqada jabalu caamir waxaa buux dhaafiyaa kheyraad kale oo ah macdanta qaaliga sida almoniyom birta iyo balatinium kadib labada kun kow iyo tobankii markii ay go-day koonfurta suudaan dalkaasina uu waayay toddobaatan iyo shan boqolkiiba ilihii naftada waxaa bilowda baaritaan ku aadan badiil dhaqaale oo looga baaqsado khasaarahaasi durbadiiba dahabka ayaa noqday khiyaarka ugu soo dhow iyo isha buuxin karta baahida soo korortay saaminta goobtan iyo helitaankeeda ayaa isu keentay in badan oo ka mid ah dhinacyadii dhaqaaladoonka ahaa kuwaas oo ka kala imaanayay gudaha suudaan iyo dibaddeeda waxaana ka mid ah kuwa kasoo wafdiyey dhanka waddamada tashaad neejar maali nigeria iyo afrikada dhexe si looga faa'iidaysto dahabka jabalu caamir ee gobolka waqooyiga daarfuur sidoo kale arrintani waxa ay sii xoojisay loolanadii dhaqaale ee gudaha waxaana goobtani noqotay saaxo dagaal malishaadkii janjawiidka uu hogaaminayay muuse hilaal ayaana la wareegay buurta kadib dagaallo dhig badan ku daatay oo ay malishaadkaasi la galeen mid ka mid a qabiiladii asal ahaan ku dhaqnaa deegaanka kuwani waxay ahaayeen qaar ka mid ah goobaha ugu caansan manaajimta ee meelaha laga qoto dahabka ee ku yaal dalka suudaan waxaan inshaa allah qayb labaad oo dhammaystir u ah warbixintan aan kusoo gudbin doonaa goobo kale oo ka mid ah meelaha laga helo kheyraadka dahabka annagoo sidoo kale diiradda saari doonaa sida dalkan lagu loolamayo kheyraadkiisa ay dadkiisu uga gaajaysan yihiin kaamamka iyo dhibaatada nololeed ee ku haysata goobihii ay ku barakaceen boqolaal kun oo ka mid ah bulshada reer suudaan ee ka cararay dagaalada iyo xaaladda adag ee uu marayo waddankaasi
الحمد لله ولا خلينا عربية المرض مسويه هو شوية أنا عندنا سبتي توفت من سبب الموت والله بس راجي ربي ربي ده ما راجي يزول يعني أنا ولد واحد لو مين بقى أربع بنات يعني الحمد لله التي فقدت حياتها نتيجة عدم توفر الغذاء بالنسبة لها وطول النزوح وصورة الأب الذي يتعلق بأمل الدواء فيعود فيجد بنته جثة هامدة صور الشهداء الذين دفنوا ليس جراء الحرب ولكن جراء فقد الغذاء والماء والمأوى وتتعدد صور المعاناة ولا تعبير يعبر عما شعرناه وعما رأيناه هذه صورة الوجع ولكن في الجانب الآخر هناك قد تجد في بواطن هذا الوجع وبواطن هذا الألم بعض من فضائل الخير في أخلاق الناس الذين يتقاسمون اللقمة وكأنهم يوجهوا لنا رسالة بأن الفقير ليس هو الذي لا يجد غذاء بطنه ولكن هو الذي لا يجد غذاء شعوره اتجاه الاخرين. ومن هذه الرساله التي تعلمناها منهم هي لكل من يشاهد هذه الحلقات مؤسسات ومنظمات وجماعات وافراد ان هذا الوطن العزيز يحتاج الوقفه الصادقه من كل انسان ويحتاج الى غذاء الشعور الذي قدموه لنا يقدم لهذا الشعب الموجوع والمكلوم.
بشرى لارض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى wahagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaa i nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى